kulankan oo la hakastaari bilaabo u kaanshuurtay dhulalka silin horumari dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee lakagobada magaalada baydhabo iyo weliba ku qeyb galay madaxdan oo taayooyinka ka yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed ooyo wehli ajang wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada baydhabo iyo saraakiil ciidanka booliska gobolka baay kan degmada ee goobro ku hay kulanka gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulahi ali watiin oo ku hadaliyana tilmaamay muhiimadii yeelatin in wasaaradda sagaaren qaada canshuurta dhulalka silin hela tallaabo laka ogaado meeliya kadhiyaasa dartee marka geegmayfa inuusan sheegna in canshuurti oo kala gadashada dhulka gurya wasaarad maaliyad qaadan doonto dowladda hoosena yarnayba waa transferki yarnayba kala wareejinti yarnayba waa qaadan doonto dabcan sistem ma jira wasaaradda cadaaladda oo walaadan xogta maybuha kadhiyaayan maybu ay jiraan horta anshuurta kasoka lanka muwaadinkee kan wala gadado iyo kan wala gado nafti may fadayhin dukumenti sax ah oo maarane oo dowladeed caddeeyo in gurigan maybu hebelha ka horeegay gurigan hebel ka horeejiyey in mayraas gurigan madalishal wareeji la anshuuray walaa dowlad kala qaadaday naftirshii waxyaa maybu barka maalin haddii isqabqabsi dhii maybu hadan maybu anka jartu waay laakiin haddii meel mugdile wala gashal gadada dhibaatay maybu yeelato sidoo kale wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed cabduqaadir yuusuf abdi idhinishay ku hadalay kulanka uu soona bogaadiyey bilaabow kaanshuurta dhulalka inaad ogaataan dowladda koonfur galbeed laga bilaabo maantadan in canshuurtii oo dhulka ay ku waajibta dadka dhulka kala gadanayo inay bixiyaan idinkana u sheegtaan dulaalahadaad tihiin si guddoomiyaha u sheegay wasiirkan ku dhawaajiyey dad waxaa jira oo erji qorayaal ah oo luuqa ku qorta dadka luuqa ku qorta arjiyaasha waxaa u gudbiya dulaalinta u geeya ee ayaga iskama tagaan hadduu laba qof wax kala gadanayo arji ay qortaan waxaa loo baahanya oo keli dalaal waa loo baahanya markhaati waa loo baahanya dulaalada saacaddan laga bilaabo luuq arji wax ku qoranayo aan shati ama sharci u lahayn aan nootaay ahayn wax lagu kala wareeji kara ma jirto ciddii alaal ciddii lagu qabto oo maaragtay arji qorayaal dad u geeya hadhow yaa dhihin adeer aawi iyo abti aawi xildhawaan aawi wasiir aawi yaa talayaashii iyo maarata saldhigyada yaa la buux dhaafinin wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed maxamed xuseen oo shir guddoomiyahay shirkeena gabagabadii ku hadalay kulanka maylaray weliba lasiinsiyey taarifadii oo lakagaado fad canshuurta lasiinsii iyo diyaarsan haystan weli lakubilaawo weliba fadaana geeka diilaha ere dhaqangelintiye arrintaas ani maylaray lakubilaawo geeka oo lasi dhaqangeliyo fadaan guddoomiya degmada oo baydhabo rooga haddii canshuurta waagii hore dad qaldan iyo meelo qaldan siin kudhiyaasi way la faday la toosi weliba ognaa aniga gacmo badan oo shishal duun oo noocyo kale ah maylaraaye ini inta siin kooyaan canshuur siin warsadaayan dowladda hoosena an ahayn dad kale mana un ankasaana weli iin maylaraaye wasaaradda maaliyaddan ahayn dad meel kusocodan un ankasaana canshuurta qaadayan ama waliba wal oo canshuurta inan dhakanne maylaraaye oo bahalkii la siin kuqaadaya laku yaabo arrintaas wali fadaana ini la dhamaayo dadka oo luuqluuqyada oo maylaraaye ka shaqaysada oo an hayna nootaayoyinka rasmiga oo diiwaangalan an hayna naftirsheena in dowladdu waa ku qabata uni maylaraaye la xisaabtama doono wasaaradda oo garsoorka roogda taliyaalka roogan nimanka oo luuqyada ka dhumado iyona maylaraaye waa xisaara doona nootaayoyinka la aqoonsiinyo oo shatiga haysadaan bis ayaa shaqeey doonaan